xasan xalay xilli maqribnimadii ahayd oo ay saacaddu ahayd lix iyo barkii maqribnimo maraan soo maraynay meel udhexaysa magaalada kalabayr iyo carmo ayaa gaari ka mid ahaa baabuurtii aan wadanay oo ahaa baabuurta nooca loo yaqaano hiluxka oo ay saarnaayeen qeybo ka mida ilaalada wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya maxamed hayar iyo dad kaloo shacab ah waxa uu gaari kale oo ay leedahay ay leeyihiin ciidamada daraawiishta puntland shil ay ku mataqaanaa isweydaar ah ay ku dha ku dhacay meesha udhexaysa halkaas wadada kalaba aragteeda ah marka gaarigii kollay dee kii dawladda wax badnimo gaarin oo si tartara buu ugu dhacay gaarigii kaleeto annagu aan wadanay ayaa qalimay ilaa adigu afar shan jeer buu isrogay gaariga waxaa ku dhaawacmay lix qof laba qofna waa ku dhinteen uu ku jiro wadihii gaariga oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta ee puntland oo lagu magacaabo yaasin maxamed fuur marka labadan gaari ee nagu dhacayna waxay ka tageen magaalada boosaaso sida ay noo sheegeen saraakiishii baabuurta mas-uulka ahaa markii aan wareysanay iyaga wax weyn ma gaarin marka kollay dee ciidamadii taraafkada ayaa meesha tegay maantay oo arrintii kolley waxay ka sameynayeen ribood iyaga unba kolley war laga sugayaa sida wax u dhaceen iyo ciiddii qaladka iska lahaydba waaya dadka dhaawacma marka ibrahim maxay isugu jiraan ma shacabba ma boolisba ma ciidankii ilaalada ahaaba ma noo kala sharax
dadka dhaawacmay waxay isugu jiraan ciidan iyo shacab hal askari iyo doodihii gaariga oo ka tirsanaa ciidanka wasiirka waa dhinteen allah u naxariisto sidoo kale waxaa ku dhaawacmay guddoomiyii hore ee degmada baldhidhin ayaan leh oo isagana hadda lagu dabiico saalka daryeel sidoo kale waxaa dhaawacmay shan afar ka mid ah ilaalada wasiirka oo qaarkood laba ka mid a hadda yaalin cusbitaalka daryeel iyaguna lagu dabiibayo halka mid kalena loo qaaday gaalkacyo oo madaxa wax weyn ka qabo kolley sida dhakhaatiirta sheegeen waayahay ilaa iyo hadda xaaladooda caafimaad waa sidee marka dadka dhaawacyada ah ilaa iminka xaaladooda caafimaad aad bay u fiican tahay kolley inta halkaan lagu dabiibayo aad bay u fiican yihiin kolley waa ay baaritaan fiican bay ku sameeyeen dhakhaatiirtu aad bay ula tacaaleen waxayna ay sheegeen inay aad iyo aada u fiican yihiin dhammaantoodna way wada miyar qabaan kolley qofka loo qaaday magaalada gaalkacyona waxaan u rajeynaa insha alla kolley maraan la xirirnay hadda aad buu u fiican yahay insha alla kolley waxaa isaga laga warsugi doonaa dhakhtarada neerfaha ku shaqaalaha iyo madaxa oo gaalkacyo fadhigoodu yahay sida maxamed jaamac iyo waagasaara baan ogaan doonaa insha allah